musiibo aad u ballaaran weeyaan musiibo aa laga xumaado weeyaan markaa horta waxaan leeyahay reer sugmugdi ilaahay horta musiibadaas ha noo cawi in- maarata inoo cawido oo ilaahay kheyr ha inagu bedelo maxaa yeele run ahaantii musiibo weyn weeyaan waan soo maray meesha wixii ka dhacay waan arkaa dukaamihii gubtay waan arkay maalkii tegay iyo xoolihii maarata gubteen waa ii muuqdaan marka horta ilaahay baan horta waxaan ka baraynaa inuu maarata horta musiibadaas dadka masaakiinta ee waxa uu ku dhacay horta inuu ilaahay maarata kheyr ugu bedelo ayaa ilaahay ka baryaynaa waxaan ka xumay hadda oo hadda maamooyinka ay ii sheegeen hadda dabka waxay leeyihiin doorasho kasta waana la gubaa anigu kollay ma garanayo qofka muslimka ah ee ku tashanayo inuu ummad intaas dhan oo maarata u bareero qofka islaamnimo sheeganaya oo intaa u bareerayo inuu dad ah, qutilyoonkoodii ka guba oo suuqoodii uu ka guba oo xoolahoodii uu maarata dabgeliya hadda kaas wuxuu yahay anima ma garanayoba ma shaydaan lasoo diray miya wuxuu yahay ma garanaya laakiin taa ilaahay baan ku daanaynaa calaa kulli xaal waxaan idiin sheegayaa dadka sheekh mugdi ku noolow hadda dhibkan gaaray horta waxaan rabi lahaa intii wax ka gubtay bal horta issoo qora oo isa soo qora dowladdana waan ola tegaynaa annagana wax alla wixii la qaban kara waa la qaban horta issoo qora waa isgaranaysiin ninkii dukaan ka gubtay ama maaragtay xoolihiisi ka gubteen bal issoo qora horta aan fiirino sidii wax loo qaban karo taas intaa umaan dhihi lahaa muxuu ahaa waan ka tacsiyeynayaa waxaa meesha ka dhacay waa ka xunnahay aad baan uga xunnahay ay in run ahaantii musiibo intaan la eg maas ay dhacdo oo laleeyahay haddana dad baa ugu talagale kolley waxa waxaan fahmayna ma luqaddaan fahmayna ma aha ilaahayga casa wajal baa maata u sheegaynaa laakiin waxaan idiin sheegayaa meesha tan waa la habeyn doonaa niyadda khayr u sheega